mu'asasada alkataa'ib ayaa kitaab xiise leh oo ku qoran luuqadda soomaaliga ka soo saartay taxanihii caan baxay ee saa ama yaxkumuun taasoo ka koobneed laba iyo toban xalqo haddaba falanqayn ku saabsan macluumaadka uu xambaarsan yahay kitaabka ayaa waxaan weydiinay wariyayaasheenna kale ah maxamed daahir cabdifataax maxamed qaasim iyo cabdulaahi yaasiin jaamac waxaana ku horeeya falanqaynta maxamed daahir oo aan weydiiyey inuu inooga waramo nashqadda kitaabka hadday tahay sawirada ku xusan tayadiisa iyo soo saaristiisa aad baad u mahadsan tahay maxamed cali kitaabka runtii waa kitaab aada u qurux badan marka loo eego naqshadayntiisa garbadkiisa warqadaha uu ku daabacan yahay ciwaankiisu waa saa ama yaxkumuun waxaa kusii xusan ciwaan kale oo ah gaalnimada dastuurka xeerka ciqaabta iyo siyaasadaha ay xukuumadda ridada soomaaliyeed dalka ku maamusho buuggu waxaa soo saartay mu'asasada alkataa'ib oo ah garabka warbaahineed ee xarakatu shabaabulmujaahidiin waana labada kun iyo kow iyo labaatanka ilaa iyo sannadan hadda aan kuguda jirno kun afar boqol afartan iyo saddexda hijiriga sawirada markaan eego waxaa buugga lagu soo qaatay sawiro laga soo jaray iyo kuwo kale oo dheeri ah oo ku xusnaa silsiladii saa ama yaxkumuun tayada sawirada waa kuwa runtii aada loo arki karayo wax badanna aanan iska bedelin tayadooda marka loo eego sida ay ku ahaayeen muuqaalada ama sawiro ahaan internetka marka waxaad dareemaysaa in buugga la geliyey dadaal aada u ballaaran beej kastoo aad furtid wax yar mooye waxaad ku arkaysaa sawiro muujinaya waxyaabaha cutubka looga hadlayo oo faahfaahinaya qoraalka la socda sawirka marka labadoodaba waa iska tarjumayaan sawirkii iyo qoraaladii ayaa ku cad buugga nusuus kala duwan ayaa ku xusan hadday ahaaleed aayadaha qur-aanka kariimka iyo axaadiis ka sugnaatay nebigeena sala allahu calayhi wasalam iyo hadallo kale oo ay ku hadleen culimada diinta islaamka marka naqshadeynta kitaabka sawirada ku xusan kofarka hore amaba jaldiga waa runtii kuwa aada u qurux badanoo soo jiidasho leh waana daabacaddii koowaad ee mu'asasada alkataa'ib ay ka soo saarto mowduucan oo xaqiiqatan baaxad leh marka qofkii ku fiican akhriska ama akhriska danaynaya gacanta ayuu ku hayaa buugga hadduu u baahan yahay mowduucaasi oo runtii xujo ku ah qofka muslimka ah ee soomaaliyeed waayo waxaa looga hadlayaa waxyaabaha diinta ka dhanka ah ee ku dhex jira dastuurada dowladda federaalka iyo maamulada marka alkataa'ib xujadii oo maqal iyo muuqaal ay kusoo saartay juhdi badanna ay gelisay ayaa haddana iyadoo buug ah lasoo saaray marka waa xujo cad oo qofka ku oogmaysa hadduu akhrisanayo iyo haddii uu daawanayaba waxaad inooga warantaa culayska lagala kulmay diyaarinta maadada ku xusan silsiladda saa ama yaxkumuun ee iminka laga soo saaray kitaabka aad gacanta ku haysid maxamed cali xaqiiqatan marka loo eego maado kasta oo lasoo saarayo culayskeeda bay leedahay weliba uguma sii jirto markii la qorayo buuggan sida muuqato walaalaha culays badan bay kala kulmeen soo saaristiisa oo juhdi iyo dadaallo badan baa la geliyey sidaana uma qurux badnaan lahayn aadna looguma xeel dheeraadeen waxyaabaha uu ka hadlayo ee uu kala dhigayo haddii dadaallo badan iyo soo jeed badan iyo culaysyo badan aan lagala kulmi lahayn culayska marka ee diyaarintiisa ku aadan laba ayaan u kala qaadaynaa diyaarintiisu waxa ay ahayd mid adag oo laga soo maray culaysyo oo uu dareemi karo qof weliba oo daawaday taxanaha ama daalacanaya buuggan sida ku xusan ararta buugga caqabadahaas waxaa ka mid ah in mowduuca looga hadlayay silsiladda ee kitaabka lagu soo bandhigay aanan horey looga hadlin loona furin safaxaadkooda marka walaalaha waxay leeyihiin caqabadaha ugu waaweyn ee buugga lagala kulmay waxaa ka mid ah xakamaynta taxanaha laga hadlayey oo xaddiga xogta la aruuriyey iyo waxyaabaha lasoo bandhigayay ayaa isbabedelayay marka waxay qaadatay in isbeddel uu ku yimaado waxyaabaha markii hore ay qorsheynayeen ee ku aadan in saddex xalqo ay ku soo baxdo sa ama yaxkumuun waxay yidhaahdeen waxaan isku daynay inaan mar kale ku jaangoyno lix qaybood haddana macluumaadka yaala iyo waxyaabaha la hayo oo aad u badan way ka sii badato ugu dambayntiina waxa ay la gaartay laba iyo toban xalqo oo ay ka koobneed silsiladii sa ama yaxkumuun dhankaasi waa dhankii inta qayb uu ka koobnaanayo waxaa jirtay culaysyo iyo caqabado kale oo buugga lagu xusay intii lagu guda jiray diyaarinta isdaarka arrimaha layaabka leh ee ararta lagu sheegay waxaa ka mid ah inay yidhaahdeen waxaan ogaanay in dagaal ba-an lagu hayo dacwada islaamka cadaawadduna ay gaartay ilaa heer lagu takrifalay dhaxalkii culimada waxyaabaha ay sheegeen marka waxaa ka mid ah in tafsiirka sheekh maxamed macalim oo ah caalim soomaaliyeed ee ku jiray internetka laga jarjaray dhammaan aayaadka iyo tacliiqaadka uu shiiqa ka bixinayay xaakimiyada iyo alwalaa walbaraa taas oo kuu muujinaysa xaddiga uu gaaray dagaalka lagu hayo dacwada islaamka sidoo kale buugga waxaa lagu xusay in lagu dhibtooday sidii loo heli lahaa dhammaan duruustii iyo muxaadaraadkii u duubay sheekh shariif cabdinuur iyo sheekh boqolsoon kuwaasi oo laga tirtiray mareegaha internetka xitaa ay ka waayeen istuudiyaasha ku yaala magaalooyinka dalka badankooda waxyaabaha kale ee la xusay waxaa ka mid ahaa wax yar un inay kasoo bandhigeen waxyaabihii ay ku hadleen madaxda dowladda ee diinka baxa ahaa halkaas marka waxaa ka muuqato alkataa'ib ay leeyihiin inay hayaan waxyaabo kale oo aada u badan oo ay ku hadleen madaxda soomaalida ah sidoo kale caqabadaha waxaa ka mid ah maxamed cali waan soo koobayaaye ee buugga lagu xusay in madaxda iyo siyaasiyiinta soomaalida ereyada gaalnimada iyo diinka baxa ay ku hadlaan marka ay joogaan wadamada dibadda sida yurub iyo maraykanka iyagoo adeegsanaya luqadaha qalaad sida ingilishka iyo wixii la mid ah caqabadahaasi ay xuseen kuwo kale oo baaxad leh ayaa jiri kara oo soo saarista kitaabka amaba taxanaha sa ama yaxkumuun lagala kulmayey haddii ahaa lahayd wakhtiga la diyaarinayey raadinta maadooyinka muuqaalada oo ilaa lixdankii ayaa lasoo qaadanayey muuqaalo muujinaya madaxa soomaalida waxa ay ku hadleen taas marka iyadana waxay ahayd culays kale saa ama yaxkumuun culimmada diinta islaamka kuwooda nool iyo kuwa geeriyooday ayaa kaalin weyn ku lahaa kitaabka ma lagu soo bandhigay waa runta maxamed cali dhammaan culimmadii lagu soo qaatay sa ama yaxkumuun waxyaabihii ay ku hadleen waad ka dhex xidhaysaa buugga hadalkoodii oo qoraal laga dhigay iyo sawiradooda oo mawduuca ay ka hadlayaan la hoos dhigay ama la kor yeelay ayaad arkaysaa geeska kale buugaagta jaldigooda ayaa lagu soo bandhigaa waxyaabaha u muhiimsan ee buuggaasi uu xambaarsan yahay amaba uu wato marka mid ka mid ah jaldiyada kitaabka ayaaba culimmadii qaarkood hadalladoodii lagu soo bandhigay marka waxaad dareemaysaa inay saameyn leeyihiin oo aad iyo aad waxyaabihii ay ku hadlayeen loo soo qaatay waxaa ka mid ah sheekh xasan daar aways war uu ka sheegay sa ama yaxkumuun markuu soo baxay kadib isagoo ka hadlaya sa ama yaxkumuun iyo xaddiga uu ku yahay madaxda soomaalida ee shisheeye kalkaalka waxa uu leeyahay shiiku nimankan oo ula jeedo mujaahidiinta xujo ayay idinku oogeen qaanuunkiinii ayay keeneen waxaad aaminsan tihiin ayay keeneen dhaqankiinii ayay keeneen waxa aad ka soo horjeedaan oo idinka soo horjeeda oo islaamkii ah ayay keeneen marka waxa weeyaan yacni iclaamkii waa idinku dileen sheekh nuur macalin cabdiraxmaan oo kale hadalladiisii waa lasoo qaatay oo garbadka qoraalkiisa ayaa ku qoran sheekh maxamed bashaar sidoo kale marka gudahana waad ka helaysaa oo culimmadii waxyaabihii ay ku hadleen oo runtii hadda aan la soo koobi karin marka buuggu xaqiiqatan faa'iidada uu wata lama soo koobi karayo qofkii gacanta ku dhiga ee akhrista un ayaa garan kara kana sheekeyn kara waana filayaa in la heli karayo oo durbadiiba wilaayaadka meelo badan laga helayo dadkuna ay ka raadsan karaan marka waa xujadii sa ama yaxkumuun oo maqal iyo muuqaal ahayd oo haddana qoraal laga dhigay waa tahay markaana waxaan siinayaa cabdifataax maxamed qaasim maxay tahay muhiimadda uu lahaan karo kitaabkan maadaama horey loo soo saaray iyadoo muuqaal ah dadkuna ay daawadeen maxamed cali kitaabkan muhiimadiisu dabcan aad bay u weyn tahay waxaana aan kusoo koobi karaya saddex qodob waa midka koobaade ee habka uu u diyaarsan yahay oo ah usluub cadaalad ku dhisan oo aadna u saameyn badan kaasoo ah in dadka aad la doodayso ama ahlulbaadilka ah aad soo bandhigto waxay yiraahdeen kadibna aad soo barbardhigto waxaad adigu aaminsan tahay oo aad qabto qur-aanka kariimka ah markaad eegtana wuu adeegsanayaa usluubkaasi allah subxaanahu watacaala waxa uu meelo badan soo bandhigayaa yahuudda nasaarada ibliis iyo qoomam kale waxaa lasoo bandhigayaa waxay aaminsanaayeen hadalladoodii iyo sidii ay hadalka u dhigeen oo aan waxba laga bedelin kadibna waxaa la saarayaa xukunka sharciga ah marka usluubkan ayaa ah usluub cajiib ah oo aad u saameyn badan sababtoo ah mararka qaar markaad akhrinayso buwaagta la qoray ama sheekooyinka ama taariikhda iyo waxyaabaha la halmaala ee soomaalidu ay gaar ahaan qortay oo kale waxay u badan yihiin wax hal jiho ka socda oo keliya ama shaqsi ama koox keligeed doodaysa baadil iyo sax waxay doontaba laakiin bowgan sa ama yaxkumuun waxa uu soo bandhigay dowladda federaalka ah wixii ay ka qabtay in lagu dhaqmo kitaabka allah subxaanahu watacaala madaxdeedii khubaradeedii dasaatiirta qorayey xildhibaanadeedii dowladihii reer galbeedka ee lacagta siinayey madaxdoodii iyo xataa culimmadoodii warkoodii iyo waxay aaminsanaayeen oo sidoodii ah ayuu soo qaatay buugga si la mid ah sidii dabcan taxanayaashii laba iyo tobanka ahaa ee saa'ama yaxkumuun kadibna waxa uu buuggu sidooda usoo bandhigay wixii ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaga jawaabtay arrimahaas ay dowladda federaalka ah ku cadeynaysay in aysan habboonayn in lagu dhaqmo diinta islaamka taa beddelkeedana ay habboon tahay in lagu dhaqmo qaanuunka ama dastuurka maxamed cali waxaa aad kuu soo jiidanaya xirfadda diyaarinta gaar ahaan dhanka sawirada marka la eego sawiradaas laftooda ayaa waxaa ku jira xikmad badan waxay kutusayaan in labada dhinac ee dowladda federaalka iyo mujaahidiinta ay laba qoom kale yihiin tusaale ahaan koox waxay wataan labiskii reer galbeedka taygii ayaa u xiran gararkii ayaa ka xiran shaarib weyn ayuu nin walbaahi sii deystay dhinaca kale ee xarakada mujaahidiinta al-shabaabna waa rag garar dhaadheer shaarbaha ay u xiiran yihiin ama ay u gaabsan yihiin cimaamado wata taas laftigeeda marka qofku uu akhrisanayo kitaabka waxay siinaysaa fariin badan marka waxaanu ku jirnay qodobka koowaad iyo usluubka uu diyaarsan yahay kitaabka marka qodobkan haddaan soo koobo usluubkaasi waa mid ay aad u isticmaaleen culimada muslimiinta salafkii ilaa waayihii dambe meelaha dhow haddaan ka soo qabto kutubta noocaas ah waxaa ka mid a almilal wanixal oo kale marka muhiimadda koowaad ee kitaabkan uu leeyahay waa qaabkaas iyo usluubka ay u diyaariyeen ee mu'asasada alkataa'ib qodobka labaad aan u daadegno maxay tahay muhiimadda kale ama labaad ee buuggan saa ama yaxkumuun qodobka labaad ee muhiimadiisa kutusayahay waxa uu yahay waa kitaab ee baxthi cilmi ah lagu soo ururiyey amaba si kale haddii loo dhigo waa kitaab si aada uga hadlaya mas'alada alxukmu bikayri maa anzala allah islamarkaana lagu soo ururiyey nusuus u badan aayadaha qur-aanka kariimka ah axaadiidta nebiga iyo culimmadii fasirtay marka waxaa la dhihi karaya waa kitaab xataa qofkii doonaya inuu mowduucan diraaseeyo amaba uu wax ka qoro amaba xataa lagu jahwareeriyey shubuhaadka iyo waxyaabaha la xiriira dasaatiirta iyo aad buu ugu dabiibmayaa marka uu arko oo uu akhriyo waxa soocnaan gaar ah leh in kitaabka oo uu ku qoran yahay oo lagu soo saaray afka soomaaliga taasoo ka dhigan in qof walba uu akhrisan karayo xataa xubnaha ka midka ah dowladda federaalka ah hadday ahaan lahaayeen shaqaalaheeda iyo madaxdeedaba kitaabka qoraal ahaan marka loo eego waxa uu leeyahay saameyntiisa saad la socoto warbaahintu waxay wax ku gudbisaa maqal muuqaal iyo qoraal ayay wax ku gudbisaa iyadoo marka khubarada saxaafaddu ay ka hadlayaan oo ablaableenayaan ay tilmaamaan mid kasta iyo muhiimadiisa ayaa haddana qoraalka waxa uu leeyahay raadeyn qofka looma akhrinayo ee isaga ayaa akhrisanaya marar badan ayuu ku ceshanayaa xilliga uu doono ayuu akhrisanayaa marka in boog laga soo saaro oo habkan loo qoro runtii waxay leedahay muhiimad aad iyo aad u weyn taasoo ah waajibulbalaaq ama in dadka la gaarsiiyo xaqa runtiina waxaa la dhihi karayaa warbaahinta shabaab almujaahidiin gaar ahaan alkataa'ib waxay ka soo baxday waajibaad weyn oo saameyn ku leh loolanka xilligan ka socda geyiga soomaaliya marka la eego mowduuca uu xambaarsan yahay kitaabka uu ka waramayo alxukmu bikayri maa anzala allah iyo sida loo kala dhigdhigay wax walba waxay si gaara usii saameynaysaa laba geesood dhinaca xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee qof walba oo ka mid a wuu sii dhiiranayaa waxa uu isbarbar dhigayaa badeecada ay hayso dowladda federaalka ah iyo badeecada ay hayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa sidoo kale mowduucan iyo kitaabkaba ay sii dhiiragelinayaan waalidiinta ee wiilashooda ay ka midka yihiin halganka ka socda soomaaliya ee ka dhanka ah shisheeyaha waxa uu dhiiragelin u yahay hooyooyinka wiilashooda ay ku baxeen waxay dareemayaan laabqabowsi iyo in wiilashooda ay ku baxeen dariiqaasi isaga ah oo ah war kitaabka alleha lagu dhaqmo iyo qoladii wiilkeeda dishay oo odhanaysa kitaabka ma rabno ee waxaan ku dhaqmaynaa dastuurka dhinaca dowladda federaalka marka la eego waxa uu kusii beerayaa walwalka iyo walaahowga saad la socoto saama yaxkumuun dadkii kasoo muuqday ee madaxda ahaa waxaa ka mid ahaa cabdiweli gaas wuxuu odhanayay mararka qaar aayadaha iyo axaadiidta iyo siday wax usoo bandhigayaan markaad fiiriso shaki ayaa ku gelaya marka shakigaas ayaa ku sii badanaya dabcan qofkii uu alle hanuun la doonana waa uu ku hanuunayaa hooyada wiilkeeda uu ka mid yahay ciidamada ee dowladda federaalka ama xildhibaan ama shaqaale ee dastuurka difaacaya ee aaminsan in aan kitaabka lagu dhaqmin wax badan dareen badan ayaa gelaya waxyaabaha saameynta lehna waxaa ka mid a oo qofka uu wax ku dareemi karayo gabagabada in sheekh jaamac cabdisalaam uu soo bandhigayo kitaabka qur-aanka kariimka ah iyo koodishaha oo uu leeyahay dadku waa inay kala doortaan waxa ishaya waa labadaas marka nuxurka qofka u soo baxaya waxa weeyaan inuu kala doorto waa tahay wakhtiga ayaa nahaya qodobka ugu dambeeya ee saddexaad maxay tahay muhiimadda uu cabirayo muhiimadda saddexaad ee uu leeyahay kitaabkan ee saa ma yaxkumuun waxa weeyaan waa kay taariikheed saad la socoto mandiqadan waxaa ka dhacay halgan fara badan waxaa ugu caansanaa axmed gurey sayid maxamed cabdulle xasan rag kale ayaa jihaaday oo ay ka mid ahaayeen sheekh xasan barsane sheekh bashiir yuusuf iyo kuwo kale oo badan laakiin inkastoo wax laga qoray haddana ma dhicin duruufta wakhtigaas jirtay aawadeed in sida hadda wax loo soo bandhigayo oo kale ee kitaabadan ama muuqaalada loo soo bandhigo taasina waxay keentay in ingiriiskii iyo gaaladii kale ee dagaalka kula jiray ee gumaysanayay soomaaliya ay siday doonaan wax uga qoraan halganadii ka dhacay soomaaliya wax kale iska dhaafe sayid maxamed cabdulle xasan oo aad og tahay in uu jaamac umar ciise uu ka qoray ee buugga halgankii daraawiishta iyo diiwaankii gabayada iyo ayaa haddana laga been sheegayaa oo nimanka hadda aqoon-yahanada isku sheegaya ee ay qoraallo dacaayaad ah ka soo qaadanayaan ingiriiska sababtu waxay tahay meesha adiga aadan ka hadal oo aad ka gaabiso badiilkeeda waxaa ka hadlaya kan kaa soo horjeeda hadhow markii lagaa waayo ee su-aashaas ama qodobkaas ama mowduucaas ama dagaal aad gashay xogtiisii waxaa laga qaadanayaa ee gumaystihii kaasoo horjeeday ama maraykan ha ahaado ama ingiriis ha ahaado ama etoobiyaan ha ahaado marka waxa la isku dilo waa taariikhda iyo keedkaaga halganeed ee aad uga tagto jiilasha soo socda kitaabkan waxa uu ka dhigan yahay mid ka mid ah kay dadka ay jiilasha soo socda uga tegayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo haba yaraata ee aan fursad siinayn reer galbeedka iyo dadka taariikhda beenta ah ka qora dadka muslimiinta marka kitaabkan jiilasha ayuu wax weyn u geli doonaa insha allah muuqaalada dadka ka muuqda meesha qaarna waxay noqon doonaan kuwa dadka soo socda caruurta dhalan doonta ay u duceeyaan oo ay ku daydaan qaarna dabcan sida taariikhda lagu yaqaano dadku way lacnadi doonaan oo way habaari doonaan marka muhiimadiisa waxaa ka mid a in uu yahay kaydkaasi weyn oo ka tarjumaya waxay u dagaalamayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab kitaabkan ma ahan wax la dhayalsan karayo diinta ku qoran darteed sidaa darteed taxadi ama wax afka soomaaliga lagu yidhaahdo yaa ku dhaca ayay samaysay xarakada al-shabaab oo waxay tiri ciddii dood ka qabta mowduucan waxaan diyaar u nahay inaan kala niqaashno ilaa iyo haddana lama hayo qof intuu isi soo mutaxa yidhaahda aniga ayaa dood ka qaba kitaabka ilaahay in lagu dhaqmo marka saddexdaas qodob ayaan kusoo koobi karayaa muhiimadiisa maxamed cali markanna waxaan siinayaa cabdulaahi yaasiin jaamac cabdulaahiyow waxaad inooga warantaa saameynta ay yeelan karaan silsiladihii taxanaha ahaa ee saa ama yaxkumuun iyo kitaabkan isla iyadii laga soo miinguuriyey aad baad u mahadsan tahay xaqiiqdii horta silsiladii filimada saa ama yaxkumuun oo ka koobnaa laba iyo toban xalqo saameyn ballaaran ayay yeesheen dadka ku nool wilaayadka islaamiga ah iyo dadka ku nool gobolada ay ka taliyaan dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada iyo dadka dibadaha jooga intaba in badan oo kamid a waa ay daawadeen waxayna ahaayeen filmaan xambaarsan daruus aada muhiim u ah maadaama aada looga hadlayay gaalnimada iyo xumaanta ay xambaarsan yihiin dasaatiirta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay ku dhaqmaan qof walba oo daawaday baraarug horle ayuu ka qaatay cilmi cusub ayuuna ka kororsaday waxaan odhan karaa filmaantii garabka warbaahinada xarakada shabaab ulmujaahidiin ay soo saari jirtay silsiladan ayaa ugu saameyn badneed taasi waa midda hore ee saameynta filimka in marka lasoo saaray filmaantaas ama xalaqaadkaas daruustii iyo wixii ku jiray oo idil oo kitaab laga dhigay aad bay muhiim u tahay waxaana hubaa dad badan inay danaynayaan inay akhristaan mana filayo inuu jiro qof xataa jeclaan lahaa in kitaabkaa lala yeesho qof walba wuxuu jeclaan lahaa kitaabkaa inuu asigu soo qaato inuu haysto inuu akhristo inuu kaydka dhigto maadaama uu yahay mid aada muhiim u ah kitaabkan yaa akhrisan doono ma wilaayaadka ayuu ku ekaan doonaa bay kula tahay mise wuu ka gudbayaa waxaan filayaa kitaabkan inuuna ku ekaa doonin dadka walaayaadka islaamiga ah jooga dad badanaa soo dalba doona oo meelo kala duwan jooga waxaa qasaba inay akhrisan doonaan dad xarakada shabaab ulmujaahidiin jecel iyo kuwa necab intaba kuwa necab waxaan ula jeedaa dhinacyada kasoo horjeeda gaar ahaana culummada la shaqaysa shisheeyaha iyo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada qaarkood qaarkood laga yaaba inaysanba akhrisan oo ay ka fogaadaan maadaama waxa ku jira ay aada uga baqayaan marka saameyn ballaaran ayuu yeelan doonaa kitaabkani qiyaaskayga falcelin badanna bulshadu way ka samay doonaan muuqaaladiisa ama yaxkumuun saameyntooda ugu badan yay ku yeelatay yaase ka cadhooday sababtuna maxay tahay silsiladda filimada ee kitaabkan laga soo minguuriyey runtii saameynta ay yeelatay waxaa ka mid ahayd inay aada uga caroodeen madaxda dowladda federaalka ah kuwa dowlad goboleedyada culummada iyaga la shaqaysa taageerayaashooda sababtoo ah sidaanu la socno dastuurka dowladda federaalka ee dowlad goboleedyadu ay ku dhaqmaan waa mid shareecada islaamka baal marsan xalaqaadka marka filimaantan ee taxanaha ah ee horey u soo baxay waxaa si aada loogu lafaguray dastuurkaas iyo ceebihiisa iyo maaragtay sida uu shareecada lidka ugu yahay waxaa ka hadlaya dad aqoon-yahano ah culamaa udiin waxaa ku jiray culummadii u fudwoonaysay dowladda federaalka iyo shisheeyaha oo isburinaya oo beri qaarkood ay roonaayeen arrimihii siday uga hadlayeen si lidkeeda mar kale ay uga hadlayaan waxaa muuqaalada ku xusnaa xukun ka dhalanaya in lagu dhaqmo waxaan shareecada islaamka ahayn iyo cidda ku dhaqanta waxa xukunkeeda uu noqonayo waxay ahaayeen muuqaalo si weyn bulshada ugu digaya kana didinaya dastuurka iyo xeerarka kale ee la halmaala ee ay ku dhaqmayaan dowladda federaalka iyo maamulada la halmaala amaba lamidka ah arrintaasu marka waxay ku ahayd fallaar lagu ganay oo aanay jawaab ka bixi karin sababtoo ah wax looga jawaabo meesha maba yaalaan mar baan maqlay qola odhanaysa waa inay isu yimaadaan culummada taageersan dowladda federaalka ee dowlad goboleedyada isla markaana arrintan ay ka jawaabaan laakiinse ma maqal laba isu timid oo maaragtay arrintaasi isla soo qaaday waa tahay su-aasha ugu dambaysa ee falanqeynteenna aan kusoo xirayno islamarkaana aan weydiinayno cabdulaahi yaasiin jaamac waxay tahay maxaa tallaabo ah oo ay qaadeen dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada maadaama wixii ay dhoodhoobayeen oo waa sharci ay lahaayeen ummadda looga digay oo layidhi shareecada ayaa looga baxayaa dadaalka keliya oo ay samay kareen waxaa weeye dowladda federaalka iyo saaxiibadood ee kuna dhaqaaqeen inay shisheeyaha ka codsadeen gaar ahaana qolooyinka ee dabagalka internetka in muuqaaladan xarakada shabaab almujaahidiin ay soo saartay ay ka saaraan baraha internetka sida facebooka iyo youtube-ka iyo wixii lamidka ah laakiin sidaas oo ay tahay uma hakan filimaanta oo waxaan arkayay iyadoo haddii laga baxshaba lasoo gelinayo ama meelaha qaar oo lagaba gaari waayo in laga bixiyo maadaama meelo badan lagu faafiyey maadadii adigu haddaad haysato la baahinayay haddii laga saaro youtube-kaaga ama facebookkaaga combyuterkaaga kugu jirta dib aad ugu celinaysaa sida aawadeed waxaan oran karnaa kasaaridda internetka meelaha qaarkood laga saaray wax badan uma soo kordhin dhegaystayaal intaa ayaan kusoo koobaynaa falanqeyntaas ku aadan kitaabka ay mu-asasada alkataa'ib ka samaysay taxnayaashii muuqaalka ahaa ee saa ama yaxkumuun